bismillahi raxmaan iraxiim a kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhda ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha afara waa afarta bisha labaiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacaddu waa saddexda iyo qadar daqiiqdaha qodobada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada saaka ead ku dhagaysan doontiin waxaa ka mid a webiga shabeelle oo ku fataha deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada hoos shabeellada dhexe khasaare intee laag ayaa ka dhashay barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin dhegaystayaal waxaa kaloo dhagaysan doontiin kulan looga hadlaya amniga magaalada muqdisho oo ka dhacay magaalada waxaana sidoo kale magaalada muqdisho ka qabsoomay ayaad ku maqli doontiin barnaamijka falaqaynta wararka taliyaha booliska gobolka nugaal oo shaqada laga joojiyey sababtu maxay tahay barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin waxaa kaloo dhagaysan doontiin maamulka gobolka banaadir oo dhammaana heegan geliya gaadiidka gurmadka deg dega ah barnaamijka waxaa kaloo ku maqli doontiin al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaad dhegaysan doontiin dhegaystayaal qaar ka mida odayaasha dhaqanka galmudug oo eedeeyay wasiirka arrimaha gudaha maxay tabanayaan barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontiin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado ku dhagaysan doontiin xibintii kalabaan gabagabadana barnaamijka waxaad maqli doontiin heestan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin barnaamijka falaqaynta wararka tabinta iyo diyaaradda barnaamijka oo aniga mahad nuure axmed ee u diyaar garooba dhegaystayaal barnaamijka wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii oo fidsan waxaan ka hormaraynaa gobolka shabeellada dhexe webiga shabeellada dhexe ee juba oo mare deegaana ka tirsan labada gobol ee hiiraan iyo shabeelle ayaa waxa uu fatahaad horle ka sameeyey tuulooyin hoos dega degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe deegaanada webiga ku fatahay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka bari ee degmada balcad sida barabako jameeco dameeley iyo fayadhuur koobe iyo tuulooyin kale oo hoos taga degmada balcad waxaayna gebi ahaanba ay burburiyo dalagyadii beeraha ay ku beerteen dadka deegaanka shacabka dee tuulooyinkaasi ayaa waxa ay sheegeen inuu fatahaado uu saameeyey webiga dalagyadii lagu beera beeraha sidoo kalena dad lagu qiyaasay ay ku barakaceen boqol kun oo qoys dadka barakacay ee fatahaddii u saamayday webiga shabeelle ayaa waxa ay soo gaareen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waana dadkii ku harsanaa tuulooyinkaasi soo wajahday cabsi kadib markii uu jabsaday biyo xireenna loo lagu talagalay webiga ee duleedka tuulada xawadley ee webiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay biyo badan ee kusoo daray madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu dhowaan sheegay in dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga looga baahan yahay inay wax ka qabtaan gurmadka loo samaynayo dadkii uu saameeyey fatahadda webiga shabeelle mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo codada markaana magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulac ayaa shirgudoomiye kulanka amniga ee degmooyinka gobolka banaadir oo ay kasoo qayb galeen guddoomiye ku-xigeenada amniga degmooyinka ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii ahmiyad gaara loo sii lahaa xoojinta nabad iyo isku xirka laamaha amniga iyo shacabka si looga gudbo caqabadaha ka jira ee dhanka amniga guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi maxamed tuulac ayaa sheegay in amniga gobolka ama caasimada uu soo hagaagaya bilihii lasoo dhaafay islamarkaana aysan ka dhicin falal amni darro waxa uu kula dardaarmay guddoomiye ku-xigeenada amniga degmooyinka gobolka banaadir inay la shiray in la dhammaan hay-adaha amniga iyo ciidamada iyo shacabka ay wada shaqayn dhow yeeshaan si loo isaga kaashado wax kastoo ah amniga lidku ah
degmooyinka qaarna waxay marayaan inaysan waxba ka dhicin sida hadda warbixinta ah ku akhrisanayseen ama degmo dhan bishii aad ogaan jirteen in lagu dili jiro shan iyo toban qof oo caadi loo dilo kuwa ku dhinta labaatan qof oo qarax hal qarax ku dhimata hadda degmada yaaqshiida waxaa lagu leeyahay hal qofaa ku dhintay mar bil ka mida bilihii hadda aan akhrisanaynay bilana waa ka badan taha degmo lix degmaa hadda naloo sheegay micnaheed waxay ka dhiganta koob iyo toban degmoo kale inays waxba ka dhicin marka dhinac aaday positive u tahay khasaaraha ama ama dhimashada hadda inta badan naloo akhrinayana waa dhimasho madaniya ama dhimasho yacni aan argagixisada ahayn oo ciidamo maleeshiya ay geystaan kuwa maaragtay tuuga ah oo dadka dhaca u geysta dhimasho madani u badan taha marka waa bilow fiican oo aan laamaha amnigana uga mahad celinayno dhowrkii bilood isbedelka la taaban karo idinkuna aad qaybta ka aheedeen ee degmooyinka laga sameeyey marka degmo walbana waa tegi doonaa focuskeenna annaga waxay tahay inaan ogaano wada shaqaynta degmada degmadaas waaxaheeda iyo siday u shaqeeyaan iyo guddoomiyaha degmada kormeerkii iyo waxa keenay inaysan dhowr bilood wax dhicinna waa wada shaqaynta waay
kaas waxaa ahaa guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda ku-xigeenka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tulac weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada dhegeystayaal weli dhegaystayaal waxaad la socoteen barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaadad markaan muqdisho haddaan mar kale dib ugu noqono dowladda hoose ee xamar ayaa soo bandhigtay dhammaan gaadiidka kala duwan ee heeganta ugu jira maareynta magaalada iyo diyaar garoowa rooba mihiiga ama oo la saadaaliyay inay kusoo wajahayiin gudaha dalka ee caasimada iyo gobolada kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa kormeer ku tegay ugu kuurgalaya xaalada caasimaa xaaladda caasimada qeybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir waxaa kormeerkaasi ku wehlinaya qaar ka mid a gaadiidleyda iyo sidoo kale agaasimayaal kormeer kadib waxa uu duqa magaalada muqdisho cumar finish uu booqday xarunta gaadiidka ee dowladda hoose ee xamar booqashadiisu ay ku wehlinaya gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee gobolka banaadir gudoomiye finish ayaa waxa uu sheegay inay dadaal xoogan ay wadaan alaamaha gurmadka degdega islamarkaana ay sii laba jibaaraan sida wax kasta oo dhibaato ku ah shacabka soomaaliyeed looga sabaata bixiyo dhegeystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka markaana gobolka jubbada hoose wararkaana ka helayna gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayeen halkaasi saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada ka tirsanaa dowladda kenya kuwa jubbaland iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay warar dhowr jaha ay ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka qooqaaqii hoostiga degmada afmadow dadka deegaanka ayaa sheegay inuu dagaalkaa mid xoogan oo la isku adeegsado hubka nuucyadiisa kala duwan islamarkaana ay maqlayeen joogta madaafiica iyo rasaas xoogan oo labada dhinac isweydaarsanayeen wararka ayaa waxay intaasi ku darayeen uu dagaalku ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinaca walow aan si dhaban loo ogeyn khasaaraha intuu leegyahay war qoraala oo lagu soo daabacay baraha internetka ay ku leeyihiin al-shabaab ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka qooqaaqii hoos dega degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose weli wax wara oo ka soo baxa ma jiraan saraakiisha ciidamada jubbaland iyo kuwa kenya oo ku sugan deegaanka qooqaaqi kaas oo ku aadan wararka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku leeyihiin halkaasi oo ay gula ka sheegteen weli waxaad la socotiin barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo wacdaada dhegeystayaal agaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo wacdada ayaan isla soo gaara markaana nugaal taliyaha guud ee ciidanka maamulka puntland sareeyagaas muxuudiin axmed muuse ayaa waxa uu shaqada ka joojiyay taliska taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanla sare muxuudiin cabdishire taliyaha guud ee ciidanka maamulka puntland sareeyagaas muxuudiin axmed muuse ayaa wareegta shaqada uga joojinaya taliyaha u gudbiya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku xusay amar dido ilaa xog ogaalye ayaa waxay sheegayeen in shaqo joojinta ay ka dambeysay khilaaf maalmihii lasoo dhaafay ka dhexeeya taliyaha booliska puntland iyo taliyaha qeybta gobolka nugaal sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayeen bilihii lasoo dhaafay aysan wax wada shaqayna dhex marina labada taliya sababta shaqada looga joojiyana taliyaha qeybta gobolka nugaal ay taasi ugu weyn tahay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaara markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan
horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midiniidaysay maahino
qarihii lala beegsaday ardadii qalinjibinaysay
walle qarixii shaamow xusuus calool xumalow nagu reebay waa gumaadkii ardaydii dhakhaatiirtii iyo mas-uuliyiintii qaranka war saxafiyiintii maxaa uga tagtay waxaan la iloobi karin oo maalintaa meesha lagu laayay dadkii ahaa indhaha bulshada iyo aqoonta ummadda wasiiradii arrimaha bulshada sida ibraahim xasan cadow waayeel qamar saleemaan colaad rooble iyo qaar kaloo badan war waxaan la iloobi karin dhakhaatiirtii halkaa lagu laayey oo ay ka mid ahaayeen dictor shahiid shaybaarisiin soomaaliya ugu fiicnaa oo ileen dictor shahiid halkaasuu ku shahiiday wiilkiisana qarax ka dambeeye uu ku shahiiday war dadkoo dhan ma shahiideen war waxaa la iloobi karin dhakhaatiirtii ugu horraysay burburkii kadib soomaaliya ka soo baxda ee jaamacadda banaadir ay soo saartay ee ayagoo faraxsan murugo loogu bedelay qiil dambe ma harin iyo diintoo lagu qaraabtaaye uracjabay sidiisii qarankii mawliicay
aryaa kaalay waniga maanta o dhan waa warayda ku hayaysta cumar finishidinma dhihin ooyimayna waan harsanayna warni waan laa tahay oo intaan waa ooyin mar hore la duubay hooqayay qayladhaan qayladhaan hooqayey tubti adeer maxaa la baraoranaysaan rag waacan walbow jooge ma qaraxu joogaa marka war abwaankii sameeye qayladhaan waa waray cabdi sharac ayaar jecel sow xildhibaanka u noqday ma heesin maheesna mayligajeeda kiilaha imaa xildhibaanow haal qaado ee xildhibaanow haal qaado war qaraxii soobee kama samayn hees aryaadhaha qari xishaamow waxaan ku xusuusnaa ditoor dufle oo warramayay hortiisa ka dhacda qam ilaahayse waa ku shartira asaga warkii harkahaysaamaha ee ardada lagu laayay ayaa masiibo ka dambaysay ahaa warni miyaw handhoon iska tirteenna qarax kan kuhumaay may haayay kan soobe kadhii afar iyo tobanka oktoobar war waxaa la yaab lahayd wiilka shaamu isku qarxiya ardada ku qarxay iyo dhakhaatiirta deen maagu ka yimidaa la yidhi marka waxaan soo xasuustay gabayga abwaan faarax shawle wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay danuu leeyahay maasaa gaalu dila waayey war qurba joog wax walba ka filo ma qorax joogtada loo soo diiray war qurba joogtu isku mid maaha dad wanaagsan iyo dad xunba waa leeda inna geelliya abwaankaayoo dhihi jiray allow yaa isgarabsada kollay kalama guurtaane waa qurba joogaa la yidhi isaguba war indha geelaha aad sheegaysiin bidaar ma leeyahay qurbajoog bidaaray leedahe war ra-iisul wasaare khayra iyo madaxweyne farmaajoba waa qurbajoog dhexdhexaada war war ma haysiine nin la yidhaaho jaa'is sarwaan mustafa ayaa soo baxayaa la yidhi oo shabaab madax u ah waana nin maraykan ah sirdoonka maraykankuna waxay dhaheen ciddii soo sheegto shan milyan oo dollar ayaan siinaynaa waxaan anigu la yaabanahay jihaadka oo maraykan ka waayay oo soomaaliya ka soo raadshay hayehe ma jaahil sirwaala haddana noo soo shaqo tegay war abuu mansuur alamrika inta u dilay labalabkeed ayuu marayaa la yidhi hadda war cabdalla fasuul intuu dilay ka badanuu rabaa inuu dilo oo adeer magodan u baradheeraynayaaba argagixisada madaxdooda hadday ajaaniib maraykan yihiin madaxda beesha caalamka dowladda hogaamisan ajaaniib yihiin maxaa noo yeela marka masaakiintana loo soo shaqotaga miya
aanaa libaada waa u erin jira kad dheerasa leeri war ama shabaab ha ahaadeen ama dawlad ha ahaadeen ama mucaarad ha ahaadeen xarfaan oo dhami waa qurba joog war waxaa la yidhi dheeraadoonaha dibadaha ka yimid oo dalal kale ku yeeshow hana dumine naga joog hore waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacayaa war arabti ma ertay man rakiba farasayli shagdan wa duburan yeerti war war ma haysaana wiil cabdidhaante la yidhaahdaa layf soo galay wuxuuna yidhi khadiijo maxamed diiriyaa shirkii dhallinyarada inaan masraxa ka heesa ii diiday cay kaloo fara badanna waa dabadhigay oon afkaygu karin oo laandheeraana ay ka mid tahay khadiijo maxamed diiriyana waxa facebookka lagu weydiiyey maxaad cabdidhaanta masraxa ugu diiday ayaduna waxay ku jawaabtay anugu cabdidhaanta ma arkin masraxna uma diidin ee wiil adoo martida ka mid ahayoo socsoodkiisu ugu bataan ka celiya masrax ee ma laba cabdidhaantaa jirta warnimada aniga waxaa igu yaa badan ninka fanaanka sheeganaya ee raba inuu u heeso ummaddu uu kala saaray laangaab iyo laandheere war sanadkan fanaaniinta faraasha ku heesta waa war waxaa la yidhi wiilka wasiir khadiija masraxa ka celisay isagoo madow baa ugu dambaysay laakiin hadda gacantii saddexaad uu marayaa baa la yidhi war niyo wallaweyney waa hoogteene annagu xagga eega gabdhahan ku ogeyn in iscaddeeyaane raggiinna mi iscaddeeyaan warfaal buuga ayaantaan leefka la soo gelayo waa batayaa la yidhi maanta u dambaysane sheekh cabdiqaadir soomo ayaa leef soo galay war muxuu soo doona masheequmalaa soo laabtay war ma booliskaa waddada u diida yaa arada ninka ximaa laga celiyeyne warna miyaw ina fatwa wada fadoohaya ka aale war warkaa naga dhex geline shiikhu maanta cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu ku dhegan yahay umal umal miyuu ka horiyey maya xatardiida uu ka dareemay war sheekh sooma wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ha toobad keeno hadda ka hor wuxuu yidhi culumaawsuu ayuuna dhihi jiray haddana xadiis rasuulka laga wariyay ayuu ku xadgudbay marka waxa uu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur ha toobad keeno war ha toobad keenadaan waa ridoobay miyaa ku hoos qarsoon lijooji banaan lijiifi banaan waanele aryaadhaha waxaa hore loo yidhi hey tusbaxaantoobaad loo leehayn inta la taagaan xaatira tusbaxaantoobaad loo leehayn inta la taagaan xaatira abdulawal mooshidi tusbax nafta jeenan iskaraacsanayna war tusbax waa kukuleetar kukuleetarna waxaa lagu xisaabaa warnimayo anaa war idin haya ayaantaan soomaalidii deganeed soo sudaan ma dalkay ku soo noqdeen waxay ka cabanayeen dhul ay degan yihiin oo ka guura la yidhi war goofadheedun languna niindaga waaysanamaasku degaana war goof lama dhahe xaafadda kaakuma layidha jubba ayayna ku taallaa hotel jubba agtiisa war dad maranaatiina warka naga dhegaysta safiirka soomaaliya jooga soo sudaan xuseen xaaji axmed ayaa kulmiye la hadlay wuxuu sheegay in soomaalida dhulka ay ku doodayaan dowladda soo sudaan leedahay waxayna qaad ku gadaan meesha meesha lagu haysto qaadka oo dalka mamnuuc ka ah ayaana joojiya laga waayey see u joojinayaan dalkoodii ku soo qarribeena ma south sudan uga turaya magaceeya kimiyaa la mamnuucay war haddaa la mamnuuci rabaa ina dhegayso safiirku wuxuu yidhi soomaalidu waxay ku dooday qaadku inuu dhaqan u yahay kaaga sii darane ajaanib soomaali iska dhegaysa daroodoo ku dhex gada marka ganacsatadii waxaa la yidhi dhulkan aa laidin siinayahay ka guura meeshaan ayagiina waa lagu kari laayahay war wiilisha mayga garawlan jaad aamiina hunduro walle kuwaasi waa soomaali saxa war kuwii gudaha joogay ayaaba markii la dhahaa guryaha danduguud ka baxa nin walba dhashiinkiisuu soo qaadinay anigu waxaan ka baqayaa soomaali tiro badanaa south suudaan joogta iyagoo dhooban in dhulkaas suudaan ka qaado laga qaxiyo warankoolkii galmudug waxaa doorsatay haddana ilmihii ku dhashay baa qaangaarah ilmihii ku dhashay baa qaangaarah awoowi hooga baa ku aasal yaa soo suudaan ka hele falaase south suudaan caqliga aan ku maqlay iyo midka aan soomaali ku aqaan ilaahay amarkii waa jiraan laakiin umalay ma in lagu kala badbaadayo war calaa kulli xaal markii lala yaabay muddadii yaa loo kordhiyey shan iyo toban maalin oo zaa'id ahana loogu daray war war maysiina talayidhi xogeenka booliska sakiya waxay tidhi duufaan iyo roob dabaylo wataa soo socdaan la yidhi warna miyaa booliska soomaaliyeed dadla'ay anti dhulku dhanka cadkaadi iyo saalaasha hawidan baya iir ka galay war taliyihii boolisku wuxuu tababar ciidan boolisa ugu soo xirayaa dalka jabuuti roob iyo duufaantaad sheegaysaanna kama hadlin buugax ma ku jira ciidanku tababarka u soo xirayo warwar maysiina xoghayihii xisbiga himilo qara xildhibaan cabdixakiim macali axmed waa laga saaray xisbigaas waxauna eersada markuu taageero dowladda war xildhibaan cabdixakiim war kama haysaane wuxuu yidhi xisbiga ragaan iskala tirsannahay isku deegaanna nahay ayaan ku dirirnay siyaasaddii deegaankaas waxaana isku khilaafnay guddigii hobyo lagu soo sameeyey ha looga dambeeyo siyaasadda beesha arooda war ma haysinee buuli burta bannaan baxweynoo ballaaranaa ka dhacay dadkiina waa la xabadeeyo qaarna waa la dilay qaarna waa la dhaadhaawacay waxayna dadka kacaraysan yihiin hirshabeelle saddex guddoomiye u magacaawday war buuliburdaa sheegaysa in shirkii dhallinyarada magaalada muqdisho lagu qabtay saddex guddoomiye oo dhallinyaro oo hirshabelle ka socotaa ka soo qayb gashay war saddex guddoomiye ka cabanaysaane saddex madaxweyneaba samaysateene wari waa idab darantama madaxweynayaasheenna saddexa toddobaan leenahay iyo laba ra'iisal wasaare war war ma haysiine sarkaal ka mid ah ciidamada hirshabelle iyo ilaalidiisa shabaab ku biiray war musharaxa madaxweynaha galmudug cabdiraxmaan odawaa wuxuu yidhi ayax ka soo guuray etoobiya ayaa dhulku ku habsaday ha laga soo gaaro wareeda urur goboleedka igil waa ti loo sameeyey ayaxa inuu la diriree arrimo aysan shaqaba ku lahayn miyay ku mashquulsan yihiin aawa maa naga qabtaan bahalkan war igad hogaankeedii ku heshiilaad aniyo war madaxweynaha sri lanka wasiiradiisu wuxuu amray inaysan iibsan karin gaadiid cusub yaa kaasu kii waalnaayo walaalkii ra'iisul wasaaraha ka dhiga wallee maahin abdullowkaas muwaalan hiil walaal iyo leere war trump wuxuu yidhi hogaamiyaasha kale nato oo waalan yihiin war erdogan wuxuu yidhi madaxweynaha faransiisku ma fiyoobay ha isbaaro war ra'iisul wasaarihii hore maleesiya waa akhirtay afartan milyan inuu musuq maasuqay yaa matuugow naqday war trump wuxuu yidhi erdogan hadduu ruushka hub ka gatay anna iga gada waayay cunaqabataynan ku soo roga adeer goornay cambarana siyaasi noqotay warnimayaanu xalay waxaan ku riyooday abwaani dhageeloo gabyaya wuxuu yidhi carruur waayo aragay hadday kula dardaarmayso sida madaxda soomaalida ee been ku hadashaaye aqoon-yahan badraaniya hadduu jaahil kugu sheego inaad ceel biyo u doonatuu kugu dhaliilaaye markaasaad xishoodkaa dartiis oon u dhimataaye waddankana nin soo kala bartoo daalay baanahaye nin kismaayo jooga hadduu xamar abbaaraayo ceeldheeruu ka soo raaci jiray doonta weligiiste intaasuu ku soo koobayan ayuusan sii badin
aad iyo aad ayuu mahadsanyiin kalabaan dhegaystayaal gabagaba ayuu ahayd barnaamijkii falaqaynta wararka tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale isku arki ama ku kulmi doono waxaa idin kaga tegayaa mid ka mid a kaalmaha sugaanta nabadgeliyo tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono